dalka kanada oo dhallinyarada soomaalida ay caqabado ku salaysan dilalka iyo isticmaalka daroogada ay ku haysato halkaasi ayaa haddana caqabado taasi ka gedisan waxay haysataa dhallinyarada marka ay dhammeeyaan jaamacadaha dalkaasi heerarkooda islamarkaasina ay ula sinaan waayaan dhigooda ardayda ah wixii ay barteen inay shaqooyin si siman u wada helaan cabdulaahi maxamed aadan waa wiil da'yar ka qalinjibiyey jaamacadda heerka koowaad ee magaalada toronto ee toronto university waxa uu bartay cilmiga bulshada ee sosiolojiga waxa uu waxbarashadiisa masterskana u wataa wakhtigan wuxuu ii sheegay in dhallinyarada soomaalida ah fursadaha shaqada ay aad ugu adag tahay dalkaasi inay helaan marka loo eego heerarka soo galootinimada muslimnimada iyo soomaalinimada oo xiliyada qaarkood suuragal ay tahay in lagu faquuqi karo sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaa lasinay daraasad maaragtay ka hadlayso maaragtay sida ay soomaalida dhalinyarada soomaal shaqla-aantooda ay maaragtay sameynayso inay cilmibaas ku sameeyaan marka waxay ogaadeen boqolkiiba toddobaatan iyo saddex dadkii ka qayb qaatay daraasadaas ee dhalinyarada soomaaliyeed waxay ka qalinjibiyeen kulligood jaamacadaha maaragtay ama institutionada waxbarashada ee sare ee canada haddana dadkaas tirada aanan shaqaynin waxay ku dhaweed boqolkiiba sideed iyo toban macnaha oo aada iyo aada uga badan numberka guud ee unemploymentka canada marka waxaa jira shaqala-aan aada u baahsan oo dhalinyarada soomaaliyeysata oo aanan ku imaanin aqoon darro ay ku timaada maaragtay xoogaha inay kala kulmeen cadaadis iyo iyo cunsuyo xagga suuqa ah waa garta marka maxaa loo tiirinayaa haddii lasii qodo la fiiriyey maxaa si gaara soomaalida ku gaar ah horta soomaalida keliya ma aha ee waxa weeyaan horta guud ahaan dadka immigrantska ee canada markay ku cusub yihiin waxay la kulmaan xagga suuqa shaqada waxay kala kulmaan dhibaatooyin badan oo soomaalida waxay lamid yihiin guud ahaan immigrantiskaas guud haddana laakiin nasiibdada soomaalida generationkii labaad weyaan waxaad shaqla-aanta haysato dadkii hore waxaa la dhihi karaa waxay kala mid ahaan lahayn immigrantiska marka sababta ugu weyn waxa weyan sidaan ognahay waxaa la dhahaa stereotypes ama maaragtay magaca guud ee soomaalida laga haysto waa dad dagaalo wadan wadankeena iyo dhibaatada ka jirta way saameyn bay ku yeelan kartaa waxaa kaloo jirta soomaaliya inta joogta wuxuu maaragtay ka jira ayagana sidoo kale magaca guud oo ah in dadka soomaalida ay ku badanyaan crimeka iyo dhibaatada marka mar waa islaam mar waa waa afrikaan marna waa soomaali si lamida ardaygaasi ku sugan dalka canada waxaa yaasir maxamed siriin oo isna ku sugan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka halkaasi oo uu ka baxay jaamacadda minnesota university oo uu ka bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga uu ii sheegay in wax badan isbedelo siyaasadeed oo dalkan ka dhacay muslim naceebka oo soo batay awgeed ay suuragal ka dhigtay in saameyn xoogan ay ku yeeshaan in dhallinyarada soomaalida ee wax ku baratay gudaha dalkan maraykanka ay kuwa dhigooda ah ula sineen dhinacyada fursadaha shaqo dhowr caqabadood waa taqaanaa maraykanka hadda dib u fiirso taariikhiyan in madowga for example tay xilli maxaa la dhahaa la cunsuriday jiray laakiin hadda yani modern america maxaa la dhahaa maraykanka yani lama ogolo waxyaabaha cunsurinimada marka caqabad mid guudaa jirta oo ah mid dadka minority o dhan saameysa sida hisbaniga sida maxaa la dhahaa dadka sogolotiga immigrantska ah iyo dhammaan madowga oo wadanka lagu tira badanya ta ugu weynna waa midda racialka ah oo maxaa la dhahaa midda kale oo soomaalida u dheer taas waxay tahay waa dad muslimiin maadaama ay yihiin yani dhibaatadii ka dhalatay yani september eleven wadankan yani weerarkii lagu soo qaaday darteed waxaa dhici karta in dadka badan oo maraykan ay yani image khaldan ay ka qabaan dadka muslimiinta ah taas iyadana marka qaar sababta in yani caqabad weyn ahna xaqiiqatan maxaa la dhaha samwa u dhexeeyo dadka markay doontaan iyagoo muslimiin ah ay shaqay doontaan yani ay ku waayaan shaqada ay heli lahaayeen maadaama ay muslimiin yihiin dartood laakiinse doctor maxamed cali oo toddobaadkii hore uun ka qalinjibiyey jaamacadda morgan state university ee magaalada baltimore ee gobolka maryland waxa uu qabaa in waxa ugu muhiimsan ay tahay ardayga inta uu ku guda jiro jaamacaddiisa oo uusan qaadanin shahaadada qalinjabinta inuu ardayga sii samaysto dad uu ku xiran yahay taasi oo u sahli karta khibradda wixii uu bartay inuu helo fursado shaqo oo markaasi keeni karta in si fudud uu u helo
wadankan joogo soomaalida ha noqdo ama minority kale sida madowga kale iyo ama indhayar ama waxaa wanaagsan sanadkooda saddexaad inay internship wax la yidhahdo ay ka shaqeeyaan shaqooyin iska yaryar qaar lacag lagu helo qaarna lacag aan lagu helin ay qabtaan tan kale ugu muhiimsan waxa waaye qof meel ka shaqeeya oo kale la yaqaano inay networking ay sameeyaan networkingkaas waa qof aad taqaanid inuu meel recommendation kugu sameeyo yidhaahdo qofkaan aqaana ardaygan oo ku wanaagsan shaqada inuu qaban karo kasokowse dadaalkaasi iyo ku-xirnaanta bulshada qaybaha aad isku mihinada tihiin waxaa doctor maxamed cali asna uu qiray inay jirto caqabadaha ardayda badan ay ka dhawaajiyeen ee ah in shaqooyinka ay noqdeen yaa taqaanaa halkii ay ahaayeen maxaa taqaanaa markii hore
statement hadal waxaa jira maraykanka ay dhahaan qofka hadduu madow yahay qofkaas waa inuu twice as good yani double good inuu noqdaa si oo shaqooyinkii cadaanka loo siinaa marka iska statement laba jibaar inuu cadaanka ka fiicnaado qofkaas qofkaas inuu laba jibaar cadaanka ka fiicnaada yani waxaan ka wadaa qofka cadaanka hadduu program iyo ama nursing uu qabanayo horta horta nursing iyo dadka nursing ku jira ama ku jiro computerka inta badan shaqooyinkooda dhib kuma qabaan lakin dadka kale haddana fields waxyaabaha kala bartay marka dadkaas kale waa inay laba jibaar ka fiicnaadaan qofka cadaanka waa fanta soo maha si ay shaqo u helaan marka waxaa muhiim qofka inuu dadaalo number one number two qofka inuu markuu interview meel aadayo laga gartaa qof oo respectable ahaan u dhaqma isla gudaha dalka maraykanka maxamed cusmaan oo asna ah wiil dhalinyaro ah waxa uu dhowaantan ka baxay jaamacadda indiana university waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha muddo yarna dowladda hoose ee magaalada indianabolis ayuu u shaqeeyey wuxuu ii sheegay in aqoonta oo la barto ay ka weyn tahay mararka qaarkood inaad leedahay xiriiro iyo cid kugu saacida wixii aad baratay gaar ahaana in lagu helo goobaha shaqo ee aad buuxin karto waxaan dhihi karaa sahro labadaba wayna fuudahay wayna adag dhanka kalena dee arrimaha guud ama maxaa lii dhaqaalaha guud baa dhib ka jira dadka ardayda soo qalan jabiso badanaa waxaa lagu xidhaa inay khibrad leeyihiin dad kale oo kusii jiray suuqa oo sanado soo shaqeynayo khibradle baa shaqada ka hor qaadanayo aniga markaan jaamacadda dhameeyey ilaa markii aan shaqo helay ilaa saddex bilood iyo xoogaa bay u qaadaysa dadkan waxay hayr garaynaya ama ama shaqaaleynayaan dad ay garanahayaan dad ay yaqaanaan dadka badanaa shaqada say ku helaan xataa ma aha qaabka caadiga loo codsaday ee laiska suga ma ahane dad ay yaqaanaan ama aabahooda ama walaalkooda ama qof kaleo yaqaanaan baa qof kale balse inkastoo caqabadaha fursadahan shaqo ay jirto marka dhalinyarada ay wax bartaan haddana waxaa xaqiiqadii jirta in arday badan oo wax ka baratay gudaha dalkan maraykanka iyo kanadaba ay yeesheen mustaqbal fiican waxaana qaar badan oo ka mid a ardaydaasi ay noqdeen kuwo ka shaqaysta gudaha dalkan maraykanka amaba dib ugu gurya noqdo waddamadii afrika ay ka yimaadeen gaar ahaanna kuwa soomaaliya ka yimid kuwaasi oo ayaguna shaqooyin fiican ku hela shahaadooyinkii halkan ay ka qaateen